maamulka degmada garowe ayaa daafuray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyey degmada garowe mashaariicdan ayaa waxaa ka mid ah waddooyin laami ah laba buundo iyo dhireen lagu sameeyey laamiyada mara barxadda garowe cabdiqaadir maxamed maxamuud duqa degmada garowe ayaa sheegay in mashaariicdan ay muhiim u tahay quruxda caasimadda puntland
ilaahay baa mahad iska leh maanta warkiinu waa kooban yahay waxaynu isugu nimi inaynu aynu shaqada aanu wadnay oo muddada ku soo jirnay inaynu aan furno maanta muhiimaddan waxaa weeye marka dhowr qodob waxaa ugu horreeya marka hore inaan samayno waxa la yidhahdo isku tashi oo dadka shacabka ahi iyo dowladduba ay wada shaqeeyaan shacabkuna bilaabaan isku tashiga ay la soo baxaan waxay qaban lahaayeen qodobka kaleoo muhiimka waxa weeye oo inaan direentaan ah wixii aan helno inaan ilaashanno maxaa yeelay wixii aad hesha haddaanan ilaashan waxaa dhici doonta wixii inay kaa hallowdo hadda waxbaynu qabsannay soo maa waxaan u baahanay inaan ilaashanno saxarka iyo qodaxdaba ka ilaalino waa muhiim wey arrintaasi ogaadana qodobka kaloo muhiimka waxa weeye inaad dareentaan ah shaqada maanta barxadda laga qabtay ama shaqooyinka inoo socda boqolkiiba soddon lama qaban shaqada waa inoo harta hadda waxaa loo sii furayaa ma aha ina shaqadii dhammaatay waxaa loo sii furayaa in dadkii shacabka ahaa oo aan aad uga mahad celinayo dulqaadka ay sameeyeen intii shaqadaani socotay dadka maqaaxyaha iska lahaa dadkii dukaamada iska lahaa iyo dhammaan dadkii runtii ka shaqaysan jiray barxaddan iyo eryadeeda waxaan uga mahad celinayaa sidii wanaagsaneed oo dulqaadka lahayd oo sharafta lahayd oo u dulqaatanta shaqadu socotay qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyey mashaariicdan sida geedi oo kale degmada garowe bay u baahan tahay oo ciil u qabta ayaa soo dooro oo waxa weeye noo keen kuwo kaloo sida geedi kuwaala tile weligay degmada garowe kuwaala tile maantaan arko dad kuwaala tile oo degmada leh oo lahaansha ka muuqata la yimi maasha allah aad baa u mahadsan tahay waxa weeye guddoomiyaha shalay adugu haddaa ii keentay maanta codkaygiibuu ku yimi carrada waxaan u sheegayaa shilimaadkii iyo canshuurtii aad waxa weeye aad bixinayseen waxa weeye kolley dee waa aragtaan meeshay gashay waxaan soo jeedinayaa inaa horta aynu waddooyinkeenna iyo aynu ilaashanno iyo bilicdeenna dhammaanteenna aynu ka qayb qaadanno sidii waxa weeye aynu u quruxsan lahayd magaaladeenna caasimaddeenna waxqabadka dawladda iyo horumarkii dadweynaha shacabka dhismihii horumarkii ganacsigii waxaa ka hormaray waxqabadkii dawladdu ay samaysay baa wuxuu ka hormaray dadweynaha maaragtay horkaciisii oo aad u dhismay magaalada u dhiseen dawladdu aad u dhistay u qurxisay u samaysay waddooyinkii birishadii meelo kasta oo maarata wixii biyo bulshada u baahnayd sii qadintay iyadaan weli dadweynihii soo gaarin magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa ka socday horumarro badan oo dhinaca bilicda ah